gudoomiyaha degmada wallaweyn ah naaduqa magaalada cabduqaadir maxamed cabdulaahi iyo shir gudoomiyaahaiyo shirka toddobaadlaha ee maamulka degmada shirkaya weliba diiradda laga saaray xaalado guud ee degmada iyo deegaanada hoos kooyayanga arrimoonku muhiimsan oo lagu hadala iyo weliba kumid hayay biyaraanta daroon ee hawajahdiya degmada lamadii xilli roobeedeenka dambuya degmada wallaweyn iyo deegaanada hoos kooyayanga mehelna waa roobe taasoo sheentay dhibaato weyn oo dhiniga biyo ee gudoomiyaha iyo maamulka degmada ayaa ahaanjeediyeen codsi deg deg ee wasaaradda biyo gargaarka iyo caafimaadka dowladda koonfur galbeeda yo-anoo ka codsaday in yohangur madanga degmada si lanyara ayay saameynta biyaraanta iyo kuwelada korta bulshada maamulka degmada iyo sidoo kale ka baaqi in la dardargeliya dadaalada laka caawiya waa dadka deegaanka iyadoona diiradda laga saaray helowka biyo nadiife gargaarka degdega iyo adeegada caafimaadkao laga maarmaanka ee markii ah dhammaadaya shirkiya weliba warbaahinta la hadalaya gudoomiyaha degmada wallaweyn ahna doqa magaalada cabduqaadir maxamed cabdulaahi iyo faahfaahinku biya walyaabo shirkalan ku hadliya shirkaas oo oga hadlayna xaaladda guud ee degmada wallaweyn iyo nawaaxigeed ay ku sugan tahay run ahaantii degmada waxaa aad iyo aada usoo wajahaya beryahan biyo dari oo aada u daran deegaanadii maadaama labadii teeran ama gu-ii daartii u dambeysay aysan deegaanku helin wax roob ah warahii biyihii ku jira ay gureen markii horena boqolkiiba toddobaatan iyo shan ceelyare ay ka jirtay deegaanka tuulooyinkoodii oo ay dadkii kusoo barakacayaan degmadii gudaheeda iyo iyo nawaaxii ku dhow muqdisho kale inay qaarkood xitaa u barakaceen booyadihii ama biyii dhaamintiina aysan weli si saxa usoo gaarin deegaanka biyaha fuusadii biyana la gadanayo marxaladda hadda la joogo boqol kun shin soomaali ah ay joogto fuusadii biyaha oo la dhihi karo marku meeshii february ama maadi la gaaro inay sicirka biyaha adas kasii kici doonaan marka sidoo kalena amnigii guud ee degmada waa degaya waa xasilayahay laakiin dariiqii gaadiidkii isaga kala gooshahay muqdisho iyo walaweyn ama muqdisho iyo dariiq weyna isku xiraya baydhabo iyo magaalada muqdisho inuu markasi sii go-ayo sababtaasna ay tahay in marka guud ahaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradaha wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga waxaan fariin oga diraynaa in degmada wallaweyn ay si gaara oga warqabaan usoo indhaha usoo haayaan